الحمd لله رب العاalمين والصلاaة والسلام على أشhرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعna بma cلمتna وعلمna ma ينfعna وزدna علما ينfعna waa kitaabkeeni الفiq المنهجي siba waxaynu ku jiray qeybtii dhaxalka alwaarihaatu min annisaa kuwii dhexlayey ee dumarka ka mid ahaa waxaynu oga soo hadleen ragga intii wax dhexlaysay halkana waxay culimmadu inooga gelayaa dumarka inta wax dhaxasha alwaarihaatu kuwa wax dhaxlee min min alinaasi dumar dhadiga ka midi bilasbaabi saabiqati asbaabtii inoo soo hormartay ku dhaxlaya annasabi waannikaaxi waalwalaa nasabkii iyo nikaaxii iyo welihii ku dhaxlayay sabcun waa toddoba bilikhtisaari marka la gaabiyo wa cashrun bilbasti marka la kala bixiyana waa toban waxay leeyihin culimmadu kuwaa xagga dhadiga wax ka dhaxlaa ee ku dhaxlaya asbaabtii aynu hore u soo marnay ee saddexda ahayd ama nasab ku dhaxlaya ama guur ku dhaxlaya ama wale iyo xorayn ku dhaxlaya haddii la duuduubo oo la ururiyo waa toddoba haddii la basiyo oo la kala bixiyana waa toban sidiiba ragga haddii la duuduubona tobanka ay u noqonayeen haddii la kala saarna shan iyo tobanka ay u noqonayeen wahunna toddobadaasi waaxid albintu waa inantii uu meydku dhalay qof baa dhintay nin iyo haweenay ku doonaba adee inan uu dhalay hadduu qofkaasi ka tago inantaasi way dhexlaysaa itnaynta labaad waa bintulibni inanku inantuu dhalay wain nasala abuuhaa aabbaheed haba dego haba hooseeye ee mayd haddii uu dhinto labyo dhadig midku doonaba ha ahaadee oo uu ka tago inankiisu inan uu sii dhalay inantaasina way dhexlaysaa dhaxalka waxbay ku leeday aabbaheed haba hooseeyo oo inanka inankiisii inankiisii inanuu dhalay ha ahaato inantu hadday hoosayso inanta inanteedii noqoto iyado dowlarxaan bay tegaysaa laakiin waa marka uu ka dhalay haba sii hooseeyo inanka inankiisi inankiis inantiisiiba ha noqoto talaata alummu ka saddexaadna waa hooyadii haddii uu qof dhinto labiyo dhadig midku doonaba ha ahaadee uu ka tago hooyadii dhashay hooyadaa dhashayna way dhexlaysaa arbacata afraad waa aljaddatu ayaydii min qibali lummi xagga hooyada ka ahaatay aw ilabi ama xagga aabba ka ahaatay wayn calad haba sarayse e haweenayda afraad ee wax dhaxashaa waa ayey oo qof baa dhintay oo hadduu ka tago ayeydii hooyo ama ayeydii aabbo haba sarayso hooyada hooyadeed ama aabbaha aabbihii hooyadiiba ha ahaatee way dhexlaysaa oo dhaxalkiisa way yeelanaysaa khamsa alukhtu midna waa walaashi min ayi ljihaati kaanad jihooyinkii saddexdaa midkay doontaba ha ka timaadee shaqiiqatan ahaataya miday isku-ayo aabba yihiin ow liabin miday isku aabayuun ahaataya ow liummin miday hooyo u wadaagaan ahaataya ruuxa dumar ee shanaad ee wax dhaxashaa waa walaashi walaashu jihada ay ka timaadaba way dhexlaysaa hadduu qof dhintuu ka tago walaashi walaashaasi haata miday hooyo iyo aabbo wadaagayaan oo shaqiiqo la yidhaahdo ama miday aabbo u wadaageen oo isku aabbo yihiin oy kala hooyayihin ha ahaato ama miday isku hooyo yihiin oy kala aabbayihin ha ahaatee taasina way dhexlaysaa sita ta lixaadna azawjatu waa xaaskii aw izawjaatu ama waa xaasaskii ayaguna way dhexlayaan haddii uu nin dhinto oo uu ka taga hal xaas ama laba xaas ama saddex ama afarba ayaguna way dhaxlayaan sabca ta toddobaadna almuctiqa waa haweenadii xoraysay haddii da qofkan loo waayo casabaatu nasab xagga nasabka qaraabo haddii loogu waayo asee uu mar uun la xoreeyey oo addoonnimo soo maray ciddaa xoraysay ayaa dhaxlayso hadday haweenay tahay ciddaa xoraysay way dhaxlaysaa qaala fi raxbiyati mundumadii raxbiyada wuxuu ku yidhi waalwaarihaatu min annisaa'i sabcun lam yucdi unhaa gayrahuna sharcu bintun wa bintu bnin wa umun mushfiqa wa zawjatun wa jaddatun wa muctiqa waluqtu min ay ljihaati kaanat fahaadihi ciddatuhuna baanat wuxuuhi walwaarihaatu kuwa dhaxle ee min annisaa'i dumarka ka midii sabcun waa toddoba lam yucdi ma siinin unhaa mid dhadig gayrahunna oo toddobadaa keyrkooda asharcu sharcigu dhaxal ma siinin lam yucdi ma siinin asharcu sharcigu unhaa mid dhadi oo gayrahunna toddobadaa keyrkooda bintun ta koowaad waa inantii u dhalay wa bintu bnin inankiisu inantuu dhalay wa ummun iyo hooyo mushfiqa naxariisan beydkuunbuu ku dhammaystirayaa wa ummun mushfiqa iyo hooyo naxariisanaysa wa zawjatun iyo xaas wa jaddatun iyo ayey wa muctiqa iyo mid xoraysay waa toddobadaa ee lixdaa walukhtu iyo walaashii min ayi ljihaati kaanat jihooyinkii midkay doontaba ha ka ahaatee fa haadihi tani ciddatuhunna tiradoodii weeye baanat daharad way munqatay toddobadiina sidaas ayaa raxbiyadu u taxay haddii aynu nidhaahno iminka waa toddobiyo toban haddii laga dhigayo la kala saarana halkay ka soo baxayaan jaddada waa xagga aabba iyo xagga hooyo mid inuu inaga tiriyo mid bay nooga soo baxaysaa walaashuna waa saddex oo ukhta shaqiiqa ukhta liab ukhta luumo midumuu inaga tiriyo halkaana labaa ka soo baxaya saddexdu halkaasi ka soo baxayaan ay kaga biirayaan ay tobanka ku noqonayaan alwaarisuuna min arijaali ida ijtamacuu jamiican kuwa dhaxla ragga marka ay dhammaantood kulmaan waxaynu soo sheegnay ragga inta wax dhacashaa toban inay yihiin tobankiiba marka ay wada joogaan kuwabaa dhaxlaya iminka marka lagu leeyahay tobankaasaa wax dhaxla ragga dumarkana toddobadaasaa wax dhaxlaa macnaha waxa weeye dhaxalka ayay mutaan laakiin macnaheedu maaha tobankaasoo isu yimi ayaa wada dhaxlaya leanno tobankani way isxijaabayaan oo dhaxalkii qaar baa qaar iskaga gudbaya hadday kulmaan bal hadda tobankii nin aan eegna haddaba waxay dhahan ida ijtamaaca markay kulmaan kullu rijaali raggii oo dhan aladiina kuwaasoo mara dikruhum xuskoodu uu ina soo maray cinda faqdi muwarisihim marka ay waayaan dee kii ay dhexlayeena dhexalsiinayey warisa minhum halaaatun faqad saddex keliya ayaa ka dhaxlaya liannahum ayaga saddexda laa yuxjabuuna lama xijbaa xijaabayo xajba xirmaanin bixaalin laguma xijaabo wa saqata albaaquuna kuwa kalena bilijmaaci way dhacayaan liannahum maxjuubuuna waxay noqonayaan kuwa la xijaabay wa haaulaai halaaatuna hum ayagu alabu waalibnu waazawju waa aabbihii iyo inankuu dhalay iyo ninkii haweenada qabay waxay leeyiin culimmadu marka ay kulmaan raggaa aan soo sheegnay oo dhan ee ay dee muwaridkoodii iyo kii ay dhexlayeen ama dhexalsiinayay ay waayaan waxa ka dhaxlaya saddex keliya marka ay tobanka ninbo wada joogaan ciday dhaxlayaanna waxa weeye waa dhadiguun waayo mid bay xaas u tahay mid baa aabbaheeda mid baa inankeedii ah mid baa walaalkeed ah macnaa waa rag oo dhaway markay kulmaan cidday dhexlayaan waa haweenay waxay dhahaan saddex keliya ayaa ka dha dhaxaya ee dhexlaya saddexdaana waxay dhahan xajbu xirmaan weliba bilashkhaasi ma galo sidaba xajbulxirmaan bilawsaaf wuu galaa oo saddexdii wasbi waa laga heli karaa qaatil buu noqon karaayo gaal buu noqon karaayo addoon buu noqon karaa oo xajbulxirmaan bilawsaaf wuu ku dhici karaa laakiin xajbulxirmaan bilashkhaas qof baan saddexdaa dhaxalka iska xigsiin karnin oon ka xijaabaynin intii kalee soo hadhay toddobadii kalee soo hadhay meesha way ka huleelayaanoo waxaa xijaabaya kuwan ayaa xijaabaya oo dhaxalkii iskaga gudbaya waana masale lagu ijmaacsan yahay saddexdaasina waa aabbo iyo inanku dhalay iyo haweenaydaa dhibatay ninkeedii qabay saddexdan marka loo qaybinayo siday wuxu dhaxlayaan aabbuhu maanta waa reero sudus oo lixmeelada meel buu qaadanayaa saa inoo iman doontaa zawjiguna mar hadduu farac joogo waa reero rubuc inanku isagu waa caasib oo wixii usoo hadhun buu qaadanayaa labadaa faralay wax ku kala dhaxlayaan makhraju sudus iyo makhraju rubuc oo afar iyo lixabaa la isu eegaya tawaafuq binisbaa ka dhaxeeya mid niskii baad qaadaysaa kakalaad ku dhufan afar niskood waa laba labaad lix ku dhufan ama lix niskooda saddexaad qaadi oo afar baad ku laba iyo toban bay ku noqonaysaa aabbuhu lix meeloodoo meel buu leeyaho laba ah hooyaduna lix meeloodoo meel bay leedo ee aabbuhu wuxuu leeyahy lix meeloodoo meeloo laba ah zawjuna wuxuu leeyahay rubucoo saddexa shan ayay labadaas isla qaadanayaan toddobada soo hadhayn waxa qaadanaya inanka taasi waa ta alwaarihaatu min annisaai ida ijtamacna jamiican kuwa dhaxla dumarka markay dhammaantood kulmaan toddobadii dumar ahaba markay wada joogaanna inta wax ka dhaxashaa waida ijtamaca markay kulmaan kullu nisaai dumarka oo dhami falwaarihaatu inta dhaxlaysa minhuna ayaga khamsun faqad waa shan keliya ayaa wax ka dhaxashaa wahuna shantaasina albintu waa inantii uu meydku dhalay wa bintu libni inanka meydku inantii u dhalay walummu hooyadii meydka dhashay walukhtu shaqiiqa walaashii ay hooyay aabbo meydka wadaagayeen wasawjatu iyo xaaskii uu qabay marka ay dumar oo dhammi kulmaanna dee waxa ka dhintay waa nin oo haweenaydan qabay oo inantan dhalay oo haweenadani ay dhashay oo tan la walaala tanna awowo ah ayuunbaa markaa iyagana ka dhintay shantaasaa ka dhexlaya shantaasi sida ay u dhexlayaanna marka aynu eegno inantu nisbay leedahay kala badh bintulibniguna sudus bay leedahay lix meeladoo meel hooyaduna sudus bay leedahay oo lix meeladoo meela zawjaduna humun bay leedahay oo sideed meeladoo meel ah imise faral baa ku jira labada sudus waa mutamaasilaan niskuna wuu gudagelayaa isna wuu tadaakulayaa waxa isku soo hadhayaa sudus iyo humun makhraju humun iyo makhraju sudus waa tawaafuq binis mid niskii baad qaadi oo kakalaad ku dhufanaysaa waxaad qaadi sideed niskooda afara oo waxaad ku dhufan markaa lix ama lix niskooda saddexaad sideed ku dhufan afar iyo labaatan bay ku noqonaysaa afar iyo labaatankii inantu kala barh bay leedahay labiyo tobana bintulibnigana waxay leedahay sudus oo lixa waxla afara hooyaduna waxay leedahay sudus oo afara zawjaduna waxay leedahay saddex ukhto shaqiiqada inantay xaggo iyo xagga aabaa ka walaalayiin waxa sabab halba usoo harhaya kuwaasina saasay ku dhexlayaan ijtimaacu arijaali waannisaa kulanka ragga iyo dumarka wa ida ijtamaca markay kulmaan asimraani labadii simi labadii qoloba markay kulmaan addukuuru waalinaas labkii iyo dhadigii cinda faqdi muwarisihi markay kii markaa dee dhaxalsiinaya dhaxalko ay dhexlayeen ay waayaan warisa khamsatu minhum shan unbaa ka dhaxlaya wa saqata albaaquuna intii kalena waa dhalay waa dhacayaan waalwaarisuuna inta wax dhaxashaana hum ayagu alibnu waa inankuu dhalay waalbintu iyo inantuu dhalay waalabu iyo aabbihii waalummu iyo hooyadii wa axadu zawjayni iyo labadii isqabay midkood markay labadii simbi raggii tobankii ragga ahaa iyo toddobadii dumarkaaba ay kulmaan ee kii muwariskooda ahay ay dhexlayeen uu dhinto waxa ka dhaxlaya uun shan inta kalena way dhacayaanoo maxjuubiin bay noqonayaan shantaasina waa shandii aynu qaasimana ku soo maray wa khamsatun laa yasquduuna bixaalin xaalanima kuma dhacaan macnaha xajbulxirmaan bil ashkhaas baan gelin dad baan xijaabin xajbulxirmaan bilawsaaf wuu ku dhacaa xajbunuqsaanna wuu ku dhacaa laakiin xajbulxirmaan bilashkhaas baan ku dhicin waa inanku dhalay meydku lab iyo dhadki midku doonaba ha ahaado waa inan unbaa la odhanaya hadduu hooyadii dhexlayo hadduu aabihii dhexlayo binto inantii meydkani dhalay ama islaanta ama nin haada qofka dhintay waa inantiisii un meydka walabu iyo aabbihii dhalay meydkan labiyo dhadig midku doonaba ha ahaado walummi iyo hooyadii meydkan dhashay meydkani ama labaad ama dhadig ha ahaado wa axadu zawjayn iyo labada zawj midkood dee kolba midkood baa mootan marna haweenaydaa mootan marna ninkaa mootan oo waxay yidhahdaan labadoodu masale kuma wada kulmi karaan culimmadu wax walba way qadareen wax walba way fardiyeen way dhici kartaa bay yidhaahdeen in dhaxal ay dhaco oo zawjiyo zawjaba meeshii joogaan oo markaa ayaa la dhaxlaya marka zawjiyo zawjaba joogaan waxay yidhaahdeen mayd halkan duuduuban ayaa nimise soo taagayoo dhowr carruurana watoo wuxuu ihi waa islaantaydu carruurtana iyaday dhashay islaamna hal kale iyo dhinaca kale iska soo taagto dhowr carruur waatati waa ninkaygi carruurtalaan u dhalay waar bal iyaga baa la yidhi oo marada ka qaada waa labee baa la yidhi oo labadiiba waa leeyihi kanna tana mar buu qabay kanna mar buu qabay carruurtaani waa u dhalay masalatan malfuufa yidhaahdaanoo markaasay dabeetana qaab dhismeed iyo ay u sameeyaanoo qaabkii loo dhaxalsiinayay ayay ka hadlaan waa masale ay culimadii fardiyeen ay qadareen laakiin sida dee dabiiciga caadiga ah dee marna ninkiibaa dhintoo la dhaxlaya marna haweenaydii baa dhimatoo la dhaxlaya markaa haddii haddaba la dhaxlayo haweenaydu ay dhimatay oo ninkii uu joogo waxa dhaxlaya dee aabbihii iyo hooyadii aabbihii iyo hooyadii dee mid walba sudus buu leeyahay inanka iyo inantu ayagu casaboo dee iminka inanta inanka casabaynaya zawjkuna wuxuu leeyahay ruuxbu isagu loo dee farac waarise baa jooga markaa sudus makhraju sudus iyo makhraj rubuuc baa meeshii wada yaallo tawaafuq binis baa ka dhexeeyo mid niskii baad qaadi oo kakalaad ku dhufaraysaa labaiyo toban bay ku noqonaysaa aabbaa labaad siin hooyadana labaad siin zawjkana saddex baad siin shan baa soo hadhaysaa shantii marka aad doonto inaad inankii iyo inantii u qaybiso dhaxalka waxay ka ilaaliyaan wax jab la yidhaahdaa inuu galo waxa la leeyahay waa inay si aan jab lahayn oo tiro saxiixa waa inay ugu qaybsantaa inankii waa laba madax inantiina waa hal madax shani markaa saddex si saxiixa ugu qaybsami mayso way ka jabtay marka waxay leeyihiin waynu gaari doono masalada ayagaa si fiican inooga hadli doono inoo faahfaahin doone cadad ruus markaad isu eegto cadad ruustooda iyo waxaa ka jabay baad haddana isu eegeysaa sihaamta ka jabtay waa shan ayaguna waa saddex oo inankiina laba madax baa laga soo qaadaya inantiina madax baa laga soo qaadaya markaynu nusubtii afarta ayd isugu eegno waxaa ka dhexeeya bay leeyihin tabaayun tabaayun baa ka dhexeeya idan cadad ruusta la qaadayaayo tiradan madaxyada oo saddexa ayaa la qaadaya isla masali baa lagu dhufanaya labiyo tobanka ahaa markaad qaado saddexeed labiyo toban ku dhufato lix iyo soddon bay kuu noqonaysaa dadkii arufaralka ahaa ee masaladii hore wax ka qaatay qof waliba tii hore intuu ka qaatay uun intaanaad masalada ku dhufato ugu dhufo aabbuu tii hore labuu ka qaatee saddex ugu dhufo waa lix hooyaduna labay ka qaadatay ayadana ugu dhufo ee saddexdii oo waa lix zawjku saddex ugu qaatay saddex ugu dhufo waa sagaal shan iyo toban baa soo hadhaya shan iyo tobanka soo hadhay inankuna toban buu qaadanaya inankuna shan bay qaadanaysaa masalada marka uu haweenay mootan tahay waa sidaa marka uu nin mootan yahay ee ninkii uu dhintay ee ay meeshii joogaan abun wa ummun wa zawjatun wa ibnun wa bintun markay joogaanna dee aabbiyo hooyadu waa suduskoodii inankiiyo inantuna waa casawadoodii zawjun baa meesha soo gashay iyadu umunu halkii rubci kaahuun baa soo galay waa tawaafuq binis waxaad markaa qaadaysaa sideed niskood ama lix niskood labada sudus way istadaakulayaane afar baad ama lix ku dhufan ama saddex oo lix niskeeda baad sideed ku dhufan afar iyo labaatan bay ku noqonaysaa afar iyo labaatankii lix meeloodoo meel hooyada yeelanayso waa afar lix meeloodoo meel lagu hayeelay aabbaho waa afar zawjaduna thumun oo saddex meeloodoo yani sideed meeloodoo meelabay yeelanaysaa waa saddex saddex iyo toban baa soo hadhay saddex iyo tobankaa soo hadhay uma qaybsamayaanu si saxiixa ugu qaybsami maayaan inankii iyo inantii oo saddexa way ka jabtay tabaayun baa ka dhaxeeya saddexdii cadad ruustooda madaxyadooda ayaad qaadaysaa oo afar iyo labaatankiibaad ku dhufanaysaa laba iyo toddobaatan ayay kuu tegaysaa qof waliba masaladii hore wuxuu ka qaatay ayuunbaa waxan aad ku dhufatay aada ugu dhufanaysaayoo saddexdii unbaad aabbaa ugu dhufanaysaa afartiisii waa labiyo toban hooyadana saddexaasumaad afartii ugu dhufano waa labiyo toban zawjadu saddex ayay ka qaadato saddex baad ugu dhufano waa sagaal waxa soo hadhaya sagaal iyo soddon baa soo hadhaya inanku wuxuu qaadanayaa lix iyo labaatan inantuna saddex iyo toban ayay qaadanaysaa saasaa markaa masaladii saxiix ay ugu noqonaysaa ka soo gudub haddaba mulaaxadatun waa mulaaxado iyo fiiro gaara ama daynu qaala alfuqahaau waxay yidhaahdeen kullu man infarada mid kastoo keliyoobo oo min adukuuri ka midi xaaza jamiica tarikati tarikada dhammaanteed wuu wada koobaa wuu wada qaataa ila azawj waalakhl um zawjka iyo akhal umka mooyaane wa kullu man infarada cid kastoo keliyowda oo min alinaasi ka midi laa yaxuusu jamiica almaali xoolaha dhammaantood ma wada kooba ila almuctiqa ta xoraysay mooyaane halkan waxay inoo sheegeen masala iska qaacido guudaho waxay yidhaahdeen ragga aan soo sheegnay ee tobanka ah hadduu mid ka midi keli noqdo dhammaantood hadday keli noqdaan oy meydka ayaguni dhaxlayaan tarikadoo dhan way wada qaataan laba unbaan tarikadoo dhan wada qaadanin waxa weeye waa zawjka iyo akhli um waayo azawju waalakhlum ayagu faral quray wax ku dhaxlaan saynu sheegi doono ayagu casaama noqdaan faral qurun bay wax ku dhaxlaan in aliyaaliyo inta kale tobanka aynu soo marnay hadduu inanka yahay ibnulibni hadduu inanka inankiisii aabbihii awowgii walaalkii adeerkii ina adeerkii inankii uu inanka walaalku dhalay dhammaantood waa casaabaho hadduu mid quri keliyoobo oo cid markaa ka xigtaana aanay jirin cid la sibanna aanay jirin xoolo dhan wada qaadanaya laakiin zawjku hadduu keliyoobo isagu nisun buu qaadano halkaasu ka baxaya akhli um hadduu keliyoobana dee sudus unbuu qaadano halkaasu ka bixi isagu wax kale ugu soo noqon maayo haddii aanay dee casabo iyo wax kale aanay markaa aanay ayagu dee aanay casabadii dhinac kale ka soo gelin waxay yidhahdeen cid kasta oo dumarka ka midahoo keliyowdayna xoolaha ma wada qaadato haweenada muctiqada ah ee xoraysay mooyaane in alla intaa kaleen soo sheegnay hadday inantu intadu keliyowdo nis bay qaadanaysaa bintulubnigu hadday keliyowdo nis bay qaadanaysaa hooyadu hadday keliyowdo thulud bay qaadanaysaa jaddadu sudus bay qaadanaysaa ukhtadu hadday keliyowdo nis bay qaadanaysaa zawjadu hadday keliyowdo rubuc bay qaadanaysaa halkaasay dabadna ka baxayaan intii soo hadhay cid baa loo daydayayaa laakiin muctiqada hadday mid xoraysay jirto ayadu way wada qaadan lianna caasibun binafsihi dumar waxa ka soo gala un gabadha muctiqada ah waa tii dee raxbiyadaba uu lahaa walaysa fi nisaa'i duran casaba ila alatii manat bicitqi raqaba dumarka dhammaantood casaba kuma jirto macnaa caasibun binafsihi kuma jiro ila alatii manat bicitqi raqaba ta galladaysatay qoorta xoraynteeda ayuunba iyadu caasibun binafsihi ka noqotaa ka soo gudub anwaacu lirthi dhaxalka haddaba noocyadiisii alirhu nawcaan dhaxalku waa laba nooc irhun bilfardi wa irhun bitacsiib waa dhaxal lagu dhaxlo faral iyo wax go-an iyo dhaxal lagu dhaxlo casabayn iyo qaraabayn markay culimmadu kala saaraanna waxay yidhahdaan irhun bilfardi midi waa cid faralun wax ku dhaxashaa waanaynu arki doonnaa waynu tilmaami midna waa irhun bitacsiib oo casaban bay wax ku dhaxlaan midi waxa dha irhun biraddi mararka qaarkood raddin iyo ku-celin baa lagu dhaxlaayo wax lagu qaataa marna irhun biraxim rixm iyo qala yacni xasabaa lagu dhaxlaayo arxaamtana waynu arkaya say wuxu dhaxlaan midna waa irhun bilislaam oo waa baytulmaalkii ayana waynu soo marnay shantaas ayaa wax lagu dhaxlaa haddii warasada loo qaybiyo oo warasada siay haddana wuxu kala dhaxlaan loo eego waxay dhahaen qeyb warasada ka midi faralkaasunbay ku dhaxlaan faralunbay wax ku dhaxlaan inta faral wax ku dhaxashaa waxa weeye zawjka iyo zawjada iyo hooyada iyo ayeyda afartaasi iyagu faralunbay wax ku dhaxlaan wax kale waxba kuma dhaxlaan qaybi waxay ku dhaxashaa iyadu casabayn iyaguna wax farala ma soo agbaraan waa abnaada iyo inamada meydku dhalay abnaaula abnaa inamada midka kuway sii dhaleen waxa weeye walaalihii banulihwa walaaluhu kuwa inamaday sii dhaleen adeeradii abnaaulcam kuwaasina waxay wax ku dhaxlaan casabo keliya faral ma soo galaan qayb baa jirta marna faral wax ku dhaxasha marna casabo wax ku dhaxasha qaybtaana waxaa lagu tilmaamaa afartan asxaabu niska ah marna asxaabu huluthaynka noqda dumarka afarta ah ee marna asxaabu niska noqda marna asxaabu huluthaynka noqda inanta uu meydku dhalay binto bintulibni ukhta shaqi ukhta liab afartaasi way kelikeliyiin nisbay qaataan markay kuwo la midii joogaanna huluthayinkay tagaan marka walaalahood la joogaanna waxay noqdaan casabatun bilgayr bay noqdaan markaa marna faral bay wax ku dhaxlayaanoo labadaa faral bay wax ku dhaxlaan marka walaalahoodii labaa la joogaanna casibun bikayrihi bay noqdaanoo casabiyo faralba way ku dhaxlaan waxaa jira mid faral mar wax ku dhaxla marna casabo wax ku dhaxla marna labadaba kulmiya waa cid dhaxlayaasha ka mida mar faral go-aanbu wax ku dhaxlaa mar casabu wax ku dhaxlaa marna labadaba wuu isku darsadaa waa aabbaha iyo awowga aabbaha iyo awowgu mar faral bay wax ku dhaxlaan hade hadduu meeshii farac waarisi joogo dee waxay iska qaadanayan suduskooda halkaasay ka baxayaan hadday keliyoobaan waa casabayno waxba way wada qaadanayaan hadday habla la joogaan labada dhinacba way kaga imanayaanoo mar faral bay qaadan haddana hablaha wixii ka soo hadhay isku soo rogayo casabay ku qaadanayaan labadaama way kulmisanayaan marka isagu sheekhu wuxuu inooga sheegay labadaasoo wuxuu leeya alirhu nawcaani irhun bilfardi wa irhun bitacsiib haddaba macna alfardi luqatan waistilaaxan macnaha faralka luq ahaan iyo istilaax ahaanba alfardu fi lugati yuqaalu limacaanin ayaa la yidhaahdaa minhaa waxaa ka mid ah alxazu goyn walqaطcu jarid wataqdiiru jaangoyn wاlfardu istilaaxan xagga istilaaxana huwa nasiib اlmuqadaru sharcan waa nasiibka la jaangooyey sharci ahaan ee lilwaarihi loo jaangooyey laa yasiidu ma kordhayo ilaa biraddi raddi mooyaane walaa yanqusu nuqsaamina maayo ilaa bilcawli cawl mooyaane waxay leeyihin faralku xagga luqaada macnayaal badan buu leeyahay alxazu waa goyn walqaطcu waa jarid wataqdiir waa jaangoyn intaaba waa loo isticmaalaa xagga istilaaxa marka faral laga hadlayo waxa la waa nasiib iyo saami ama qori sharcigu jaangooyay oo qof dhaxla u u yeelay ayaa la yidhaahdaa faral faralkaasi ma ziyaado raddi mooyaane haddii dee markuu faralkiisii qaato la waayo cid kaloo wax qaadataa waa lagu celin oo markaa wuu kordhaya raddigaasi u kordhinaya waynu arki doonaa raddiga masaa'il raddi waynu gaari mana nuqsaamo cawl mooyaane mararka qaarkoodna masaladii iyo waxa kala bata sihaamtii laga doonayo waa la fidiyaa oo masalan hadduu ka dhinto zawjiya laba hablood oo walaala ah ay meydka walaala ahaayeen dee labada habloodna hulusaan bay doonayaan isna nis buu doonayaa dee marka lix loogu dhiso isna saddex buu doonayaa iyana afar bay doonayaan meeshana lix baa yaalla toddoba waxa la yidhaha baa looga dhisay cawl baa gelaya markaa niskiisii nuqsaan baa gelaysa hulusaankii hablahana iyagna waxa gelaya nuqsaan baa gelaysa marka taasina way siyaadisaa taasina way nuqsaamisaa waa kitaabkeeni alfiq lmanhaji siiba waxaynu ku jirnay dhaxalkii alfuruud almuqadaratu fi kitaab illahi caza wajal haddaba faralyaalka go-an ee la qadaray ee la jaangooyey kitaabka ilaahi caza wajalla ku sugan alfuruud almuqadaratu faralyaalka la qadaray ee la jaangooyey fii kitaab illahi caza wajala ilahay kitaabkiisa sitatu waa lix annisfu waa nisya kala badh hantidii kala badhkeed waa rubucu afar meeloodow meel wathumunu siddeed meeloodow meel wathuluthaani huluthaan saddex meelood laba weeye huluthaanka wathuluthu saddex meelood meel wasudusu lix meeloodow meel waa lixdaa marka ay culimadan fardiyiintu ay sheegayaan un ay sidaa u sheegayaan qaabkay u cabirayaan cibaarooyin kala gedisan ayay u leeyihiin qaasimigii waynu ku soo marno kitaabka ugu badan ee soo qaato tawshiixa iyo tuxfatu lkhayriya cala alfawaa'id shanshuuriye iyo ayaa ka mida markaa mid waxaa dhaha dariiqatu tadali midna waxaa dhaha dariiqatu taraqi midna waxaa dhaha dariiqatu tawasut mid waa dariiqatu tadali oo inta kasriga iyo nasiibka ugu weyn la sheegaa hoos loo daadegaa midna dariiqatu taraqi baa la yidhaha oo niskoo kalea laga bilaabaa midna waxaa la yidhahaa taraqi oo ka ugu hooseeyo umumkaa laga bilaabayo kor baa loo soconaya midna waa tawasudoo kor iyo hoos baa loo dhaadhacaya waxbay inooga sheegeen markaa wa yuqaalu waxaa la yidhahda annisfu wahuluthaani wa nisfuhumaa wa nisfu nisfihimaa lixdii unbay imikana san u dhigeen waxay yidhaahdeen annisfu bal hadda niskaa eg waxay yidhahdeen nisfuhumaa bal niskan kala badh dee kana wuu kala badhaya maxaa haga subaxay markaa rubuc wa nisfu nisfihimaa markaad niskiis haddana sii kala badhana niska niskiisii markaad sii kala badhana humun baa kaaga soo baxaya haddana wa huluthaani u kaalay huluthaan oo saddex meelodow laba ah wuxuu ku yihi nisfuhumaa hulus baa kaaga soo baxay wa nisfu nisfihimaa waxa kaaga soo baxay sudus markaana halkaasuma haddana lixdii ka soo baxeen wa yuqaalu waxaa la yidhaahdaa labadaa horeba waa dariiqatu tadaligi dariiqatu tawasudkiina waa tan waxaa la yidhaha alrubucu wa humunu wa dicfu kullin wa nisfu kullin waxaad soo qaadataa rubucii rubucii oo afar meeloodoo meel soo maynaan oo dhan waxaad tidhaahdaa dicfuhu wa nisfuhu ila mid walba wuxuu ku yidhi marna labalaab mar marna labalaab marna kala mar buu ku yidhi markaad labalaabto waa nis markaad kala badhana waa thumun ilaa rubcigoona soo qaaday labalaab buu ku yidhi waa nis kala bar buu ku yidhi waa thumun waxaad soo qaadataa huludkii waa saddex meeloodoo meel wuxuu ku yidhi dicfu labalaab waa huluhaan wuxuu ku yihi wa nisfu kullin kala dharo waa suduskii wa yuqaalu hayru hadaa aydan kaa waxaan ahaynna waa la yidhaahdaa kaana waxaan idinka soo qaadanayaa dariiqatu taraqigii waxaad tidhaahdaa athumunu wasudusu bal soo qaada waa kuwii ugu yaraa athumunu wasudusu waxaad tidhaha dicfumaa wa dicfu dicfihimaa thumunoo sideed meelood oo meel ah soo qaadoo labalaab dee waa rubuc haddana sii labalaab dee waa nis suduskii oo lix meelood oo meela labalaab waa thuluth haddana sii labalaab waa huluthaan waa intii oo ay intaasoo geesoodun kaga yimaadeenun weeyi waana wax iska fudud annaga waa berigii bilowgaan ku waan ku wareeri jiray lakiin waa wax iska fudud alfardu اlmuqadaru fi اlijtihaad faralka la qadaray ee ijtihaad lagu qadaray laqad ahbata alculamaau waxay sugeen ijtihaadan ijtihaad waxay ku sugeen oo ziyaadatan ka dheeraada cala alfuruudi sittati almadkuurati fi lqur'aani alkariim faralyaalkii lixda ahaaye lagu sheegay qur-aanka fardan saabican faral toddobaad wahuwa huluth lbaaqi waa wixii soo hadhay huludkeed wadalika fii miiraahi اljaddi maca alikhwa waa dhaxalka awowga iyo walaalaha wa miiraahi اlummi iyo hooyada dhaxalkeeda maca alabi ay la dhaxlaysa wa axadi zawjayni iyo labada zawj midkood wasayaأti bayaanu dalika fii mowdicihi buu inoogu iman in sha allahu tacaala ilaahay hadduu doono waxay dhahay culimadu waxay sugeen oo ijtihaad ahaan ku sugeen oo ka dheeraada furuuddii lixda ahayd ee kitaabka ilaahay lagu soo sheegay faral toddobaad waana huluhu lbaaqi baa la yidhaahdaa huludka aynu arki doonno waa huluthu jamiici tarika tarikada oo dhan huludkeeda weeyaanoo laba qofunbaa qaata waynu arki doonaa hooyo iyo ikhwaniunbaa qaata waxaa jira hulusulbaaqi oo waxa marta tarikadii ay wax ka baxaan inta soo hadha hulusulbaaqigeeda kaasna laba meelood inbuu ku jiraayo masaa'ilka dhaxalka awowga iyo walaalaha waynu arki doonaa in sha allahu tacaala iyo dhaxalka markay hooyo iyo aabbo iyo labadii isqabay midkood ka dhintay mooye ka kale masalada markay wada dhaxlayaanna masale ayana waxaa jirta hulusulbaaqi ay hooyadu qaadato waxaa u sababahiyana waynu arki doonaa in sha allahu tacaala waana inoo iman doontaa macna tacsiib horta faral faralyaalkaa aynu sheegnay waanaynu arki doonaa in sha allahu tacaalaaye gadaalna waynu ka xusi doonaaye dadka faralyaalka wax ku dhaxla waa inagii soo sheegnayoo faral cidda wax ku dhaxashaa warasada waa sagaal afar waa rag cidda faral wax ku dhaxashaa waa alabu waaljaddu wazawju walakhli um waa aabbo iyo awow iyo ninkii haweenada qabay iyo walaalka hooyo rag faral wax go-aan wax ku dhaxla waa afartaa dumarkuna waa sagaal afarta dawaatu niska la yidhaha ama dawaatu hulusaynka la dhaha albintu bintu sulbi inantu dhalay bintu libni inantu inankiisu dhalay aluktu shaqiiqa aluktu liab afartaa waxaa la yidhaha dawaatu nis waxaa kuu soo hadhay hooyada iyo ayeyda iyo aluktu lium iyo zawjada zawjada iyo hooyada iyo ayeyda iyo alukhtu lium intaasay noqonayaan macna tacsiib macnaha haddaba casabaynta atacsiibu casabayntu waa masdaru casaba yucasibu tacsiiban fahuwa mucasibun wa yujmacu lcaasibu calaa casaba casabana waa lagu jamciyaa waalcasabatu luqatan casabadu luqa ahaan waa qaraabatu rajuli liabiihi waa qaraabada ninkii xagga aabbihi ayaa casaba la yidhaahdaa sumuu bihada lismi magacana lagu magacaabay maxaa yeele liannahum ayagu casabuu bihi ay axaaduu bihi way isku xeereen hareeraha ay ka jiraan wa kullu mastadaara wax kastoo wareega xawla shayin shay wax kastoo ku wareega faqad cusiba bihi waa lagu wareejiyey wa minhu alcasaa'ib iminka casaa'ib waxalee wixii wax lagu duubo ama iminka dad maro lagugu dooda casaa'ib baa la odhanaya waa waxaa madaxa lagugu duubay ay alcamaa'ib dee cumaamadihii casaa'ib baa la odhanaya waqiila sumuu casaba casabaa lagu magacaabay litaqwiyati bacdihim bibacd litaqawi bacdihim bibacd xoogaysiga markood marka kale ku xoogaysanayo ayaa casaba loogu magacaabay oo dee ciddii bilaatore xoog ma leh min alcasbi ayuu ka yidhi wahuwa shadd waalmancu waa adkayn iyo mancina waalcasabatu istilaaxan haddaba casabadu istilaax ahaan huwa man ya'kudu waa mid kastoo qaadan kulaba maali xoolaha dhammaantii idanfarada markuu keliyoobo ow ya'kudu qaadan ma abqaahu asxaabulfuruudi dadka faralyaalkani waxay soo reebaan idaa lam yanfarid haddii aanu markaa keliyoobin wayasqudu dhacaya idaa lam yabqa lahu shay-un haddaan uu soo harin bacda asxaabi alfuruudi waxay leeyihiin casabadu istilaaxaan casaba haddaad doonayso waa cidda xoolahoo dhan wada qaadata markay keliyowdo ama qaato waxay asxaabulfuruudku dadka faralyaalkali waxay soo reebaan waa ka qaato markaanu keliyoobin ee dad faralle ula joogo haddii aanay asxaabulfuruud waxba soo reebinna dhaca ean waxba ka qaadanin weeye waxay dhahay culimmadu tani waa xukunkiisii waa xukunkuu lahaa waa xukunkii caasibka laakiin tacriifkiisii maaha waxaanay qoladiyaan manaadiqada hadiyo gorole tacriifigii ka hadlaan sulamka wuxuu ku lahaa wa cindahu min jumlati lmarduudi an tudkhala alaxkaamu fi lxuduudi waxyaalaha manaadiqada agtooda marduudkaa waxaa ka mida in axkaamta xuduudda la dhex geliyo oo alfaacilu ismun marfuuc oo kale ayay diidaan iyo taloo kale leannu kani waa xukunkiisii laguma he waxa la doonaya ta marka erey la erey bixinayo inuu noqdo jaamican maanican wax waxaa la erey bixinaya wada kulmiya wixii kalena ka celiya oo marka aad hesho dee aad ku daydayato wixii laakiin iminka dee waa inaad soo ogaataa wixina isku xidhan waa inaad soo ogaataa cid markay keliyowdahantoo dhan wada qaadata ama markay asxaabulfuruud joogaan wixii ka soo hadha qaata ama markii aad jooga dhac waa inaad kii daydaydaa markaa markaa taasina waa xukunkiisa iyo tacriifkiisi ba sidaa daraaddeed baa waxay yidhahdeen tacriifyo badan bay ku tacriifiyeen waxay yidhaahdeen saynu qaasimiaba ku soo maraynay waa man laysa lahu sahmun muqad man laysa lahu sahmun muqadarun min almujmaci calaa tawriihihim waa cidda aan lahayn sahmi muqadara aan lahayn ee ka mid ah warasadii lagu kulmay min alwarasati almujmaci calayhim warasadii lagu kulmay weliba xaala tacsiib waa man laysa lahu sahmun muqadarun waa kaan sahmi muqadaran xaala tacsiibii xilligaa uu casabaynayo kaan sahmi muqadar ahayn si aabbihi awowgii aan loogu durin min almujmaci calaa tawriihim kuwii lagu kulmay dhaxalsiintooda kaan lafdiisa waxbay isagana ka sheegaan sidaa daraaddeed baa ibnu haym alfiyadiisa faraaida ee kaafiyada la yidhaahdo ayaa wuxuu yidhi walaysa xadduhu yakluu min naqdin fayenbagii tacriifuhu bilcaddi xad kasto inuu samayno waa la naqdinayaa buuli oo naqdi waay maayo fayenbagii tacriifuhu bilcaddi waanan tirinna intaasaan laysku qabsanayni caasimkaan tirinna alibnu wabnuhu walabu waljaddu walahu walcamu saas aan idhahna bui taasaan laynuu qabsanayn laakiin tacriif kasta ama mareeg kasta inuu xidhno wuxun baa lagu soo aroorinaya markaan tirina un buuri markaa tiri waa xukunkii bay idhahdeen qaala alimaam raxbiyu fi raxbiya wuxuu yihi waclam biana alisra nowcaanihumaa fardun wa tacsiibun calaa maa qusima falfardu fii nasi kitaabi sita la farda fi lirsi siwaa halbatta نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنصف شرع والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمام وعلي وعلم واحد وقاتها بأن الإرث دحلكم نوعان ولا من نوع هما لبدا أسرى فرض وتعصيب وفر لي عصمين على ما كي حال كسويه قسم لو قيبيه أما قسم لو قيبيه دحلكه say fardiintu u qaybiyeen falfardu haddaba faralku fii nasil kitaabi kitaabku siduu caddeeyey sitatu waa lix laa farda dhaxal firisi ma ahaanin siwaha oo ka soo hadhay lixda albata go-naanba ma soo helaysid wax kale kaay culimmadu ijtihaadka u siyaadiyeen mooyaane nisfun waa nis wa rubcun iyo rubc wanisfu rubci rubca niski oo dee humuna wathuluhu thuluth saddex meeloodoo meel wasudusu sidoo lix meeloodoo meel binasi sharci wuxuu aanu ku suganyay binasi sharci sharciga naskiisa ayuu ku suganyay wathuluthaani huluthaan wey saddex meeloodow laba wahuma tamaamu wahuma almutamimaani waana labada dhammaystiraya lixdii faxfad haddaba xifdi oo korka ka qabo fa kullu xaafidin imaamun nin kastoo wax xifdiya waa imaam isagaa laga hormarinayaa marka la yidhaha markaa dee wax la isweydiiyo dee ninka xaafidkaa wuu soo dareerinaya dee kii kale lagu odhanayaa balaan kutubtii ku noqdo waa kii ahaa in lam takun xaafidan waaciyan fa jamcuka lilkutubi laa yanfacu waa saynu badannahay in lam takun xaafidan waaciyan xaafid waaciya haddaanad ahayn fa jamcuka lilkutubi laa yanfacu inay sharaf iyo kuu gooxaan kutubi waxba tari mayso ataxduru biljahli fii majlisin ma jahli baad masal yani majliskii aad ku xaadiraysaa wa cilmuka mustawdacun fi lkutubi cilmigaagina kutubtii buu markaa mustawdac ku yahay bakhaarkii ayuu ku yaallaa dee waa kaasoo maanta saasaynu shaga wada badannahayoo dee ama kitaabkii baa la eegi ama dee sheekh google unbaa imika la yareegayaa iyarsugunba odhanaya aan ku jawaabay sheekh google unbu dabeetana ku eegaya laga yaabo inay shiica uga soo baxdo oo uu ku dhiibo dabeed iyaa khalfiyaad lahayd aan wixii aan kale u fikeraynini sheekh google dee wax walba way ku jiraan habla ayaa baxhi u diray jaamacad markaa dee baxhigii waa in maraajicdii in la soo qora inan baa maraajicdii soo qorto markaas waxay tihi aayatullahi alcudma cali sistani bay tiri ayay soo qortay markaasaa ku naa ma taqaanaa ninkan wax alla waxayn wadaaginaa ma jirto wax alla ismarjicba ma nihin ninkanaad meesha kusoo darsatay dee sheekaas way ka ceshayn deedna way iska soo qaata marka in lam takun xaafidan waaciyan fa jamcuka lilkutubi laa yanfacu ataxduru biljahli fii majlisin wa cilmuka mustawdacun fi lkutubi markaa dhalinyarada waxaan leeyahay bal ugu yaraan yani dhaxalka oo kale haddaad raxbiyadaa ka qabataan ama intaa uu markaa inoo dhigay haddaad qabataan wax weyn baa ayaa ayay idin taraysaa taqdiimu asxaabi alfuruudi fi lirsi horumarinta asxaab alfuruud xagga dhaxalka lagu horaysiinayo ida istamaca fi lwarahati casabaatun markay dhaxalka ku kulmaan casabooyin wa asxaabu furuud iyo kuwo faralyaal leh markay ku kulmaan qudima fi lirsi waxaa la horaysiinaya asxaabu lfuruud kuwa faralyaal kale baa la horaysiinayaa cala alcasabaati baa laga horaysiinayaa camalan iyadoo lagu dhaqmayo biqowlihi calayhi salaatu wasalaam alxiqu lfaraa'ida haleeshiya biahliha ehelkeeda haleeshiya famaa baqiya wixii soo hadhay faliwlaa rajuli dakarin ninka lab ee ugu xiga ayaa leh rawaahu lbukhaariyu wa muslim ayaa wariyey kilaahumaa can ibni cabaasin radi allahu canhumaa bay ka wariyeen alfaraaida waxaa looga jeedaa asihaam almuqadara sahmiyaalka la jaangooyey biahlihana biasxaabiha dadka asxaabteeda lahaad baa looga jeedaa waxay leeyihiin culimmadu markay dad faralla go-an leh iyo dad casabaahi dhaxalka ay ku kulmaan waxaa la horaysiiyaa asxaabulfuruud baa la horaysiya casabada waa la dambaysiiya casabadu waa hadhaa sugayaan mar baana hadhaagoodaasi bataa marna waa yaraadaa dee haddii dadka farallada lihi ay bataanna dee wax yar bay qaataan haddii ay dee yaraadaanna wax badan bay qaadanayaan waxaana tilmaamaya arrinta xadiidka nabiga sala allahu calayhi wasalam bukhaariiyo muslim ay warinayaan ee uhi faralyaalka iyo sahmiyaalka go-aan marka wax la dhaxlisiinayo ehelkeedii ciddaa gaadhsiiyo haleeshiiya wixii ayaga ka soo hadhay waxa le ninka ugu xiga ee lab rajulin dakarin ninka lab rajul miyaanu labayn dakarin maxaa loo raaciyey waxay dhaheen waxaa loo raaciyey beriyihii hore ayaa dee ragga waaweyn oo la dhexalsin jiray oon ciyaalka iyo axba dumarka axba lama siin jirin markaasaa rajulka inaa ninkii mudakarkaa un looga jeedine yacni kii labaa un looga jeedo ayaa rajulin dakarin nebigu raaciyey sala allahu calayh wasalam asxaabu nisfi wa shuruudi irsim lahu halkan waxay culimmadu inooga hadlayaan cidda niska wax ku dhaxashaa iyo shuruudda ay niskaa ku dhaxlaan waynu soo sheegnay oo asxaabulfuruudki waynu soo sheegnay haddaba nis kalabar xoola ayaa qaata yariu nisba niska waxaa qaata khamsatun min afraadi lwarasa shan ka mida afraaddii qofofkii dhaxlayaasha ayaa qaata walikulli waaxidin minhum mid kastoo ka midana shuruudun shuruud baa liirhi nisfa dhaxalida uu niska dhaxlaya u sugnaatay wa haaulaai hum kuwaasina waxay leeyihiin kalabadh xoolaha waxa qaataa shan dhaxlayaasha ka mid a mid kasta ayna niska markuu dhaxlayo sharuud buu leeyahay shantaasina waaxid azawj waa ninka haweenada qabay wa yushtaradu liirtiina waxaa loo shardiya aniswa uu ka qaadanayo min tarikati zawjatihi shardun waaxidu shardi kale ayaa loo shardiya huwa an laa yakuuna lahaa walad haweeneedu waa inaanay ilma lahayn walaa waladu ibnin inankeedu ilmahu sii dhallo waladnu ahayn aanay lahayn sawaaun kaana haada lwaladu minhu isaga u dhashe oo min gayri u dhashe xataa walow kaana lwaladu min zilin dhah ka ahaado wadalika daliilu dalikana waa qowl llahi tabaaraka wa tacaala uu yihi walakum waxaa idiin sugnaaday nisfu maa kii kala barkii taraka aswaajukum xaasiskiinu ay ka tagaan in lam yakun lahuna walad lam yakun lahuna walad haddaanay wax ilmaa lahayn wa waladun ibni kalibni inanku ilmuhu sii dhalayna inanku mulimid ijmaacan say culimmadu isugu ijmaaceen wa lafdu waladina yashmalu libna wa waladahu inanka iyo ilmihiisaba u koobsada ijmaacan icmaalan lilafdi iyadoo lafdiga lagu camal siinayo fii xaqiiqatihi wa majaasihi xaqiiqadiisa iyo majaaskiisaba iyadoo lafdiga lagu camal siinayo waxay dhaheen culimmadu waxa ugu horeeya ee nis dhaxla kala barh xoolaha qaata ninkii haweenada qabay ninkaasi markuu hantiday haweenadu ka tagtay kala barhka uu ka qaadanayana xataa walow meherkii ay ku lahaydna ha ahaato waxay ka tagtee iminka hadday haweenadu dhimato iyadoo meherkii ku leh dee meherkaa lagu leeya isaga dayntaabaa dhaxal noqonayo waxaa ka dhaxlayaa islan waa shardun waaxidun waa shardi keliya shardiga keliya waxa weeye haweenaydaasi ilmo ay dhashay inaanu jirin ilmahee inankeedu ilma uu sii dhalayna waa inaanu jirin ilmaha ama isaga ha u dhasho ama cid ka dambaysay ama cid ka horreysay ha u dhasho ee markaa ay dhimatay waa inaanay ilmo lahayn ilmahaasi xataa walansiraha aada ay leedahay markaa aanay wax ilmaaho isaga u dhashay miday cid kale u dhashay mid ilmunsiraatoona aanay lahayn ninku wuxuu qaadanayaa kalabarh xoolaheedii waxaana tilmaamaya aayadda qur-aanka ilaahay leeyahay waxa ragow idiin sugnaaday dumarkiinu waxay ka tageen kala badh marka aanay ilmo lahayn walad baa markaa aayaddu tilmaantay marka waxay leeyihiin ilmihii inanku sii dhalayna inanku bay la mid yihiin culimmadu way isku waafaqsan yihin in inanka uu dhalay iyo inanka inanku sii dhalay isku mid yihiin walad na marka la yidhaahdana ilmahaagii ilmaha gulmuhu sii dhalayna waa la yidhaahdaa dee lafdiga xaqiiqa iyo majaas ba waxa walad kale xaqiiqu ku yahay waladul walad kale majaas buu ku yahay albintu itnay albintu midna waa inantii umeydku dhalay wa yushtaradu waxaa loo shardiyaa xataa tarida bintu anisba si ay u dhaxasho shardaani laba shardi waaxid an takuuna waaxida waa inay mid tahay ba an laa yakuuna macaha akun laha yucasibuha walaal usug aad u casreeyaana waa inaanu jirin wa daliilu dalikana waa qowl llahi tacaala ilahay odhaadiisii wain kaanad waaxidatan hadday mid tahay falaha nisfu kala bar bay qaadan qofka labaad ee hantida kala barqaataa waa albintu sulbiya waa inantuu dhalay hadduu nin yahay iyo haddii haweenay tahayba waa inantii ay markaa qofkaa meydkii dhalay laba shardi baana loo shardiyaa kalabar markay qaadanayso waa inay mid tahay oo aan inan kale la jirin hadday inan kale la jirto ama dhowr la jiraan saddex meeloodoo labay qaadanayaan waa inaanu walaal la jirin la darajaahi oy walaaliyina weynu la jirin hadduu walaalla jirana ayadu caasimin bikayrihi bay noqonaysaa oo inankan unbaa markaa laba quri qaadanaya inan quri bay qaadan aayadda qur-aankaabaana tilmaamaysa hadday inantu mid tahay falaha nisfo kalabarh bay leedahay talaata bintu libni waxaa kaloo kala barh qaadata inanka meydku dhalay inantii u sii dhalay wa tarihu nisfa waxay ku dhaxashaa bialaaati shuruud saddex shardi bay idinku dhaxlaysaa waaxid alif an takuuna waaxidayna mid tahay ba an laa yakuuna macaha akun lahaa yucasibuhaa walaal usugnaado casabeeya waa inaanu jirin jiim an laa yakuuna macaha axadun waa inaanu midla jirin min waladi lmayiti meydka ilmihiisia ka ibnin aw bintin inan ama inana wa daliilu irhi bintilibni aniso marka inay dhaxlayso u daliila cinda taxaquqi shuruudi saabiqa shuruudda aynu soo marnay markii xaqiiqowdo waa alijmaacu culimada muslimiinta ku ijmaacsan qaaluu waxay yidhahdeen ina walada libni dakaran kaana aw unhaa midku doonama ahaadee qaa'imun wuxuu taagan yahay u istaagaya maqaamu lwaladi fi lirsi meeshii waladku buu istaagaya waxay leeyihin qofka labaadee saddexaadee kala bar qaata waa inanta maydku inanka maydku inantu dhalay saddex shardi baanay ku dhaxashaa waa inay mid tahay oo hadday laba noqdaan huluhaa bay tegayaan walaal casabeeya waa inaanu jirin walaal casabeeya hadduu jiro ayana dee caasimun bikayrihi bay noqonaysaa waa inaanu la jirin meydku ilmo uu dhalay oo ibnu sulbi ama bintu sulbi waa inaanu jirin dee ibnu sulbi hadduu jiro maba imanayso oo wuu xijaabayaa bintu sulbi hadday jirtana dee sudus bay tegaysaa intay tana niski qaadato daliilka inay bintulibni nis dhaxlaysa marka saddexaa shardi la helana de waa ijmac culimadaa ku ijmaacsan waxaana yidhaahdeen waladulibni waxa uu la mid yahay amaha labada maadhadigaade wuu istaagayaa halkii waladka uu meydku dhalay uu taagnaa xagga irhiga iyo dhaxalka taasuu bu istaagaya arbaca aluktu shaqiiqa waa walaashii xaggoo iyo xagga aabba ay ka wala lahaayeen wa hiya tarihu way dhaxashaa aniswa biarbacati shuruud afar shardi bay ku dhaxashaa alif cadamu lfarci alwaarisi lilmeyit meyitku waa inaanu farac dhaxlaya lahayn ka ibnin aw bintin aw ibni ibnin aw bintu ibnin farac waarisoo caynkaasi waa inaanu jirin ba cadamu wujuudi asli lwaaris asal waarisina waa inaanu jirin kala abi waljadi sida aabba iyo ugu kale jim an takuuna waaxida waa inay mid tahay daal an laa yakuuna macaha akun lahaa yucasibuhaa walaal u sugnaado casabeeyana waynanu jirin wa daliilu irhi lukti nisfa ay dhaxlaysana waa qowl llahi tacaala in imruun halaka hadduu qool falaagsamo laysa lahu waladun ilma aanu u sugnaanin walow ukhtun walaalna ay u sugnaatay falahaa nisfu maa tarak waxa uu ka tegay qofkaasi kala barhkii ayay qaadan qofka afraad ee nis qaataa waa inantii ay hooye aaba waraagayeen meydka niskana waxay ku dhaxashaa afar shardi marka la helo kow farac waarisi maydku waa inaanu lahayn ibni iyo binto midnaba waa inaanu jirin ama ibni ibni inanku inaanu dhalay ama inanku inaanu dhalay waayo hadduu farac waarisi jirana oo inani hadduu jiro dee wuu xijaabaya haddii ay mid dhaddigi joogtana dee casabay noqonaysaa casaba macal kheyr bay noqonaysaa waa inaanu jirin asal waarisoo dhaxlaya dee hadduu aabbihi joogana wuu xijaabayaa awowga hadduu jirana miraahuljaddi walikhwa ayay tegayaan waa inay mid tahay baanu nidhi hadday laba noqdaanna huluhaan bay tegayaan iyo wax ka badan inaanu walaal casabeeyaa jirin baa nidhi hadduu walaal casabeeyaa jirana casibun bikayrihi bay noqonaysaa aayadda qur-aanka ayaana u daliila oo ilaahay leeyahay hadduu qof halaagsamo oo aanu ilmo u sugnaanin laakiin walaaluu leeyahay kala barh bay inantaasi qaadanaysaa wixii uu ka tegey درس قال كأنه وجهه والله أعلم